Dhalinyarada oo ah laf dhabarta bulshada ayaa waxa ay door muhiim ah ka qaadan karaan xoojinta nabadda iyo xasilloonida bulshada. Mubaarak Axmed Cabdulla, madaxa warfaafinta Naadiga Akhriska iyo Qoraalka Dhuusamareeb, ayaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya.
dhalinyaradana waxaa loo baahan yahay in ayaga dhexdooda horta ay midoobaan ayna ka tagaan wax kaste oo maxaa la dhihi jiray khilaaf u keeni karo ama inay dhalinyaradii kala tagaan ama iskhilaafaan ayaga dhexdooda inay ka fogaadaan marka dhalinyaradu way ka qayb qaadan karaan wayna islamarkaasi kaalin muuqatana way ka qaadan karaan isku xirka bulshada si looga hortago wax kaste iyo khilaaf kaste oo bulshada dhibaato ku ah dhanka kale mubaarak axmed cabdalla madaxa warfaafinta naadiga akhriska iyo qoraalka dhuusamareeb ayaa waxa uu ururada dhalinyarada ee dhismaya iyo kuwa dhisanba kula taliyay in ay door ka qaataan ka hortagga khilaafaadka bulshada waxaana uu tilmaamay in ay la yimaadaan qorshayaal macno leh oo ku aadan arrintaasi ururada dhalinyarada waxaa loo baahan yahay horta ururku waa inuu yahay urur macno sameynayo muhiim ma ahan ururka marka la aasaasayo waxyaabaha ururka loo aasaasayo waa inay taargetka koowaad uu yahay in ururkan uu macno u sameynayo dadka iyo deegaanka deegaanada galmudug waxaa ka dhisan ururo dhalinyaro oo abaabulan islamarkaana waxyaabo kala gedisan ku biiriya bulshada dhinacyada nabadda horumarinta adeegyada bulshada waxaana ururadan ay ku aadan yihiin door wax ku ool ah oo la xiriira horumarinta adeegyada bulshada